Guddoomiyaha Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka ee Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa kulan ku saabsan sidii abaaraha waddanka ka jira wax looga qaban lahaa kula yeeshay magaalada Muqdisho Ururka Iskaashiga Islaamka oo ay c Waxaa ka qayb galay kulanka mas'uuliyiin ka tirsan Ururka Iskaashiga Islaamka oo ay c howlwadeenno iyo la taliyayaal sarsare oo ka tirsan Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka ee Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle Guddoomiyaha Hay'adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka ee Sodma ayaa ka warbixiyay kulanka waxyaabihii looga hadlay waxaan maantana soo booqday wefdi oo heer sare ah oo ka yimiday o i c da wafdigaas oo runtii xaaladda dalka soomaaliya soo qiimeynayey ama ha noqoto xaaladda abaaraha ama ha noqoto xaaladahan runtii soomaaliya ka jiro sidii ay wax noola qaban lahaayeen oo soomaaliya runtii oo muddo dheer ay ku soo laalaabatay abaaruhu iyo dhibaatadu ay mataqaanaa ay kaalmo weyn oo runtii ay dalka soomaaliyeed uga baxaan marka waa ku mahadsan yihiin wafdigaan heerka saraha oo maantana soo booqday wax badanaan ka wada hadalnay si wanaagsanna wax waa isla meel dhignay aadna waa ugu faraxsannahay aaday u mahadsan yihin runtii kaalmana wayna soo gaarsiiyen hadda oo horudhaca waxayna noo tilmaameen inay ay nala shaqayn doonaan oo aan sidii hay-adda maalinta masiibooyinku ay shaqooyinada u yaallo oo dalka soomaaliya ay gudalaheeda ay nagala shaqayn doonaan aad iyo aad u mahadsan yahay runtii booqashadooda iyo kaalmadooda ambasadoorka oo runtii wefdiga la socday aad iyo aad aa u mahadsantiin